subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax midooda afrika oo war ka soo saaray xiisadda ka taagan soomaaliya iyo itoobiya booliiska soomaaliya oo ka hadlay meydka mas-uul ka tirsanaa hay-adda duulimaadka rayidka soomaaliya oo muqdisho laga helay maamulka somalilan oo sheegay in dhowaan heshiis rasmi ah loo bedelayo is-afgaradkii ay la gaareen dowladda itoobiya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaramada midoobey oo ka wada hadlay nabadda iyo xasiloonida soomaaliya hay-adda sodma oo in ka badan kun qoys deeq macaawino ah ugu qaybisay deegaanka garasbaaley ee duleedka muqdisho wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed oo gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka februaayo sanada laba kun saddex iyo labaatan waa sanada laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subax haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay warmurtiyeed ayaa laga soo saaray meertada soddon iyo toddobaad ee shirmadaxeedka midooda afrika waxaana si adag looga hadlay damaca guracan ee itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya ururka midooda afrika oo labadii maalin ee lasoo dhaafay shirmadaxeedkii soddon iyo toddobaad uu ku yeeshay xarunta ururka ee magaalada adis ababa ayaa waxa uu soo saaray warmurtiyeed ku saabsan arrimaha kala duwan ee quseeya qaaradda warmurtiyeedka ayaa laga soo saaray waa murtiyeedka laga soo saaray meertada soddon iyo toddobaad ee shirmadaxeedka midooda afrika ayaa waxaa ka mid ahay qodobo si gaar ah looga hadlay arrimaha gudaha soomaaliya iyo sidoo kale xadgudubka guracan ee ka dhankaha dowladda itoobiya waxaa lagu bogaadiyey hogaanka wanaagsan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dowladda soomaaliya guulaha ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale howlgalka midooda afrika ee soomaaliya iyo weliba wada shaqeynta saaxiibada caalamiga ah ee taageera dowladda federaalk ee soomaaliya midooda afrika ayaa warmurtiyeedka uu soo saaray ayaa si adag waxa uu kaga hadlay sidoo kale xadgudubka itoobiya ee dhulka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kadib markii heshiis beenaada ay la seexdeen maamulka somalilan kaasi oo ku aadanaya in badda saylaca lagu wareejiyo itoobiya ururka midooda afrika ayaa mar kale waxa uu xaqiijiyey go-aanka amase sida ay kaga go-an tahay inay taageero iyo sidoo kale waa inay taageeraan midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana sidoo kale midooda afrika uu sheegay in haatan uu aqoonsan yahay qarannimada soomaaliya iyo sidoo kale inay madax bannaan tahay waxa uuna meesha ka saaray damaca dowladda itoobiya ay ku dooneysa badda soomaaliya midooda afrika ayaa waxaa sidoo kale uu ka codsaday dowladaha xubnaha ka ah iyo sidoo kale beesha caalamka inay kordhiyaan kaalmada ay siiyaan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan sidii loo xoojin lahay ciidamada ammaanka loogana adkaan lahay dagaalamayaasha al-shabaaba dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal booliiska soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saareen meydka agaasimihii waaxda diyaaradaha ee hay-adda duulimaadka rayidka soomaaliyeed kaasi oo laga helay muqdisho war ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa arrintaasi lagaga hadlay waxaana ay sheegeen booliisku in arrintaasi ay baaritaan ku sameynayaan salaadii maqhribe kadib ayaa meydka ninkaasi waxaa laga helay guri ku yaala amase guri uu ka deganayay xayndaabka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho isaga oo meyd ah waxaana sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kala duwan oo ku aadan dilka dhinkaasi iyadoo ilaa iyo haatanna si toosa aan loo helin xogta rasmiga ah ee ku aadan mas-uulkaasi ka tirsanay hay-adda rayidka waa hay-adda duulista ee rayidka soomaaliyada mana jirto faahfaahiino intaasi ka dheeri ah oo laga helay marka laga tago warka kasoo baxaya booliiska soomaaliya ay kaga hadleen kiisa ku aadan ninkaasi booliiska soomaaliya oo qoraal kooban soo saaraya ayaa waxaa lagu yiri caawa fiidkii abaaro lixda iyo barka bakrinimo ah ayaa saldhigga booliiska degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaa soo gaartay xogta meydka muwaadin inuu yaallo guri deegaan ku yaala waaxda jenaraal daa-uud gaar ahaan xaafadda ceelqalow marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray cabdinaasir muuse cabdiraxmaan waxaana sidoo kale ay sheegeen booliisku amantaas ay ku dareen inuu ka shaqeynayay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeeda ciidanka booliiska soomaaliyeed oo goobta gaaray ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dhacdada waxa ayna gacanta booliiska hadda ku jira ilaa iyo lix eedeysane iyo sidoo kale cadeymihii goobta lagu toogtay waxaana socdaa baarisa ku aadan kiiskaasi wixii kasoo kordhana dib ayaynu idinkala soo wadaagi doonaa ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay booliiska soomaaliya oo laga hadlayay kiiska ku aadan meydka ninkaasi laga helay guri ku yaala xayndaabka garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho dhanka kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal mas-uuliyiin ka socda waa wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay gaareen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo xaaladaha guud u kuurgelaya wariyaheen ibraahim maxmed mayow ayaa nooga soo diray afgooye
wafdigan uu hogaaminayey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed uuna qayb ka ahaa la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha ayaa maanta soo gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana magaaladan ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga ee halkan durbadiiba wafdiga wasiirka arrimaha gudaha oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada waxa ay qiimayn xaaladda ka jirta degmada ay ku tageen xarumaha muhiimka ah sida isbitaalka weyn saldhigga booliiska xarunta agoonta xarumaha dowladda iyagoona socdaal lagu qiimaynaya amniga magaaladan ka jira ay ku tageen waddooyinka waaweyn ee magaaladan waxaana wafdiga oo si guud u qiimaynayay xaaladda magaaladan ay maamulka degmada afgooye iyo saraakiisha amniga ku ammaaneen nabadgeliyada iyo horumarada ka jira halkan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada oo wafdigan ku soo dhoweeyey degmada ayaa uga warbixiyey xaaladda guud ee ka jirta halkan wasiirka waxaan kusoo dhoweynay degmada waxay sharaf iyo milgo noo tahay maanta inuu wasiirka noosoo booqdo maanta afgooye waa waxawaaye indhihiisuu ku arkay wasiirka inay nabad tahay inaan lugeysiinay oo aan soo booqanay isbitaalkii weynaa degmada afgooye xaruntii kacaanka ee asluubta degmada afgooye iyo xaruntii maamulka degmada meelo badan soo marnay insha allah wasiirka waxaan rajeynaya inuu mar kale nagu soo noqdo oo degmada markuu arkay nabadda dowlad wanaagga maamul wanaagga degmada ka jirto markuu arkay waan ugu mahad celinaya booqashada oo nagu soo booqday degmada afgooye maanta insha allah waxaan rajeynaya wasiirka inaan geeyo deegaanada hoos yimaada degmada afgooye inaan tuso dowladda ka jirto isdhexgalka ka jiro horumarka ka jiro insha allah wasiir soo dhawow guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in degmada afgooye ay ka mid tahay degmooyinka ugu horumarsan gobolka shabeellada hoose isagoona wafdiga wasiirka halkan kusoo dhabeeyey dowladnimada mar walbaba waxay u baahan tahay in mas-uuliyiinta qaybahooda kala duwan ay korjoogteen ku sameeyaan ay la socdaan xaaladeeda deegaanada iyo wixii siyaadaha wixii hawshse u socoto iyo kormeer shaqo ayuu wasiirka marka noogu yimid maanta waxaana soo wada booqannay xarunta degmada xarunta saldhigga degmada isbitaalka guud ee degmada afgooye oo ah isbitaal aniga taarikh gooni ugu laha oo meeshaan ku dhashay ah sidoo kale waxaan soo booqannay xarunta kacaanka gabdhaha ee degmada afgooye ee ciidamada asluubta soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo marnay qaybo kala duwan ee degmada afgooye waxaana kulamo kala duwan aan la yeelanay qeybaha kala duwan ee maamulka iyo hay-adaha amniga ee degmada afgooye waxaan rajeynaynaa insha allah wasiirka inuu warbixintiisii iyo kormeerkiisii wuxuu ka arkaa isaga uu nala wadaagi doono maanta waa maalin farxad leh waa maalin taariikhi ay noqon doontaa degmada afgooye maadaama mas-uulkii ugu sarreeyey ee wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkii ah uu maanta booqasho uu ku yimid wasiir soo dhowow degmada afgooye kusoo dhowow deegaanada kale oo hoos yimaadana aan wada booqan doonana insha allah kusoo dhowow aan ku leenahay soo dhowow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ambasador cabdulaahi xaaji xasan ayaa maamulka gobolka shabeellaga hoose iyo kan degmada afgooye ku ammaanay horumarada amni ee ka jira magaaladan isagoona uga mahad celiyey soo dhoweynta maanta halkan loogu sameeyey geedka afgooye rooga afgooye ciidaan ku gadiysanta degmooyinkii uun hamarnay mase ha aragaanay afgooye caasimadii aan dhuftaha qasabyaabaa caasimadaha ka alaasmadi aad aragta een, maamulka kajara iyo nidaamkii isbitaaladiiyo een, xeradii asluubta eh, booliiska eh, daraawiishta ciidamadii uuna- uuna kulanni dadkii uuna kulanni dad eed oon horumarsan dadaal badan hasuubi oo ha ka shaqeeyay nabadda beledkun oo waana haddeen lankama hadno qowlahay iyo ajar ku helaayeen malaskahay een, eh, mana rajeeyanay inay dadaalkan ku badan iyo iyo jaysadaan mana rajeeyanay degmaduna inay noqota degmad oo hogaamida degmooyinka koonfur galbeed oo idil insha allahu tacaala Ah, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaa guddoomiyaha gobolka iyo degmada iyo maamulka degmada dhammaantood iyo wanaagga iyo soo dhoweyntooda
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal qaramada midoobey iyo soomaaliya waxa ay ka shireen amase kulan ay ka yeesheen xaaladaha guud ee dalka iyo sidoo kale xasiloonida iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahay kadib kulana ka dhacay magaalada adis ababa ee xarunta dalka itoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kulankaasi ka qeyb galay isagoo shir guddoomiyey ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac ayaa la kulmay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee nabadda ee qaramada midoobey jean pierre lorikis iyagoona ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sidoo kale iyo xasiloonida soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika saalax axmed jaamac ayaa waxaa kulankaasi kala qeyb galay danjiraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dalkaasi itoobiya cabdulaahi maxamed warfaa la taliyaha amniga ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wafdigiisa ayaa shalay ka qeyb galay kala fadhiga soddoni tobaad ee shir madaxeedka midooda afrika isagoo madashaasi ka jeediyey khudbad uu kaga hadlay damaca guracan ee dowladda itoobiya iyo sidoo kale guulaha soomaaliya ka gaartay dhinacyada diblomaasiyadeed guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waanaginta ciddii wararkaygu seegaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel